In ka badan konton arday ayaa fursado waxbarasho oo lacag la'aan ah ka helay Jaamacadda Central ee magaalada Beledweyne. Ardaydan ayaa sanadkan ka baxday dugsiyada sare kuwaas oo isugu jira danyar iyo agoon. Ardaydan ayaa awoodi waayay kharashaadka waxbarashada iyagoo baahi badan u qabay jaamacad ay ka dhamaystirtaan heerkooda waxbarashada. Ustaad Aadan Cabdulaahi oo ka mid ah maamulka Jaamacadda Central ayaa raadiyo Beerlo uga warramay ardayda heshay fursadaha waxbarasho.
runtii waxay farxad noo ah sanad dugsiyeedkan hadda laba kun labaatan iyo shan laba kun labaatan iyo lix runtii inaan fursad waxbarasho siinay arday ilaa konton tiradooda dhaafayso kuwaasoo ka kala soo ka soo kala baxay iskuullada ama dugsiyada sare ee ka howlgala magaalada beledweyne sanadkan eena kusoo biiraya jaamacadaha sanadkan jaamacadda inay fursad waxbarasho siisay kuwaasoo runtii aan tixgelinay duruufahooda gaarka ah hadday noqon lahaayeen duruufo dhaqaale iyo hadday ahaan lahaayeen danyar iyo hadday ahaan lahaayeen dad soo barakacay dagaalada saameeyey iyo hadday yihiin dad agooma ah oo runtii waalidkoodu awoodi waayay inuu ka bixiyo qarashaadka jaamacadda runtii ka jaamacad ahaan runtii waxaan u diyaarsannahay inaan door muuqata ka qaadana tayaynta waxbarashada ardayda oo uusan jirin arday joogo bannaanka oo waxbarashadan uga haray inuu awoodi waayo darteed runtii waa mar labaad aan ku celinaynaa fursaday noo tahay insha allahu tacala naga faa'iidaysan waa rajaynaynaa qaar ka mid a ardayda hesha fursadaha waxbarasho ayaa u mahadceliyay maamulka jaamacadda waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata jaamacadda central ee sanadkan heshay fursadaha waxbarasho ee lacag la-aanta ah waxaana ka bartaa hel senis department of laboratory waxaan u mahadcelinayaa maamulka jaamacadda oo si wanaagsan inoo soo dhaweeyey waxaan ka mid ahay arday sanadkan kusoo birta jaamacadda central waxaan dhigtaa kuliyadda caafimaadka ee narsin aad iyo aad aan u mahadsantihin sida qurux badan noo soo dhaweyseen maamulkana habka lacag la-aanta ee nagu soo dhaweeyeen aad iyo aad ugu mahadsantihiin kamid ahay ardayda jaamacadda central wax ka barata sidoo kale waxaa ku jira ardaydaas oo helay fursadaha waxbarasho sidoo kale waxaa u mahadcelinayaa maamulka jaamacadda central waxaan sidoo kale hadhigtaa kuliyadda nersin aada ugu faraxsana inaa kamid ah ardayda jaamacadda central university sanadkan labada kun labaatiyo shan labada kun labaatiyo lix waxaa kamid ah ardayda ka faa'iideysatay scholarshipka ay bixinayaan jaamacadda central university aada iyo aada ugu mahadcelinaya waana mahadsan yihiin xarumaha waxbarashada ee magaalada beledweyne ayaa waxaa fursado waxbarasho ka helay arday badan kuwaasoo kasoo jeeda qoysas danyar ah